noloshu waa ay sii socotaa oo ay mararka qaarkood la timaadaa mushkilada ay ka mid yihiin isfahamwaa ama iyada oo midba kan kale uu qalad ka fahmo ixtiraamka lamaanaha isqaba oo yaraada iyo arrimo la mida oo dhammaantood haddii aan xal dhaqso ah loo helin qoyska burburkiisa lama huraan ka dhigta culimmada cilmunafsiguna waxay xaqiijinayaan in barbaarinta iyo dabeecadda qoyska uu mid kastoo lamaanaha ka mida uu ku soo ababay ay saamayn ku leeyihiin isfahamka iyo xidhiirka qoysnimo ee ay yeelanayaan waana sababta keenta in midkood u qaadanwaa ay ku noqoto dabeecadda iyo habdhaqanka kan kale waxayna taasi sii badan tahay marka lamaanaha isguursanayaa ay muddo gaaban isyaqaaneen oo aysan si fiican isku baran ama iyagoonan is-aqoonin la isku guuriyey haddaba waxaan muuqaalkan kugula wadaagayaa saddex arrimooday khubarrada cilminafsigu sheegeen inay qayb libaax ka qaataan xoojinta isfahamka lamaanaha